i m f-ka iyo anagu waxaan kala seexanay agreement baan kala seexanay waxaa ku jira inaad qabataan intaasoo arimood oo mid waliba meel ku eg yahay qaar baa juun ku ekaa qaar baa sebtembar ku ekaa qaar baa disembar ku eg qaar baa march ku eg bisha saddexaad ee sanadka soo socda taasaan ku lafaguraa taas shirkaas oo toddobaadkiiba maalinta isniinta sagaalka aan qabsano oo ciddii ku shaqaliba timaado halkan ayaa maanta aan ka dhignay shalay annagoo u joojinay baarlamaanka shirki u lahaa goluhu taasaa ra-iisul wasaaruhu maanta nagu sharfay uu nagala soo qayb galay inta badanna uu nagala soo qayb galay ra-iisul wasaaruhu marba buu isagu noo jeergalaya maanta isagaa noo noo guddoominayey waxaan isku dutaagnay markaa arrin walba nooga baahanyaba halkaan marayna ayaan isku dutaagnay iyo waxii ra-iisul wasaaraha iyo dowladda aan uga baahannahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneha iyo wasaaradaha kale waxaan uga baahannahay ayaan ayaan farta u saaraa markaa taasaan ka shaqaynaynay inta badan geedi socodkaas si fiican buu socdaa laakiin waxyaala waxaa jira weli inaan kasii shaqayna loo baahan yahay waktigeeduna waxaa weeye disembar shir weyn baa la gelayaa oo lagu gelayaa nairobi oo i m f ka o aan halkan iman karaynin baa nairobi imanaysa annaguna halkaasaan tegaynaa markaa shirkani runtii wuxuu uu diyaargarow shirkaa weyn mxu disembar la gelayo iyo tubtii sidaan ugu soconno deyn cafiska ayuu ha